caruurta danyarta ee ku nool kaamka kumsaar ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo gaaray wakhtigii ay waxbaran lahaayeen ayaan haysan xarumo waxbarasho qoysaska ah ay kasoo jeedaan caruurtan ayaa markoodii hore kasoo hayaamay deegaanada hoostaga magaalada beledweyne waxa ayna haatan caruurtooda oo gaaray xilliga waxbarashada ay la baadigoobayaan goobo waxbarasho oo lacag la-aana qaar ka mid ah waalidiinta ku nool kaamka kumsaar ee beledweyne oo ka warbixiyey waxbarasho la-aanta caruurtooda haysata ayaa codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah ina caruurtooda wax uga bartaan waxbarasho ayaan rabnaa ilmihii magaalada looma diri karo oo baabuurta iyo waxaasaan aga cabsanaynaa hool marka meesha ku yaalo ayaa ilmihii inaan wax ku barano aan aan rabnaa alaabtii oo lagu fariisanayay kuraastii iyo wixii ma haysano sabuuradii iyo qalabkii ma haysano waxaan rabnaa ina maxaan kuu sheegaa ee naloo keeno agabkii wax ay ku baran lahaayeen caruurta ay ku baran lahaayeen macalin ma haysano marka waxaan rabnaa inay caruurta wax noo bartaan agabkiina ma haysano intaasaan ka codsan lahayn haayadda samafalka gargaarka iyo wasaaradda waxbarashada aan ka codsan lahayn inay caruurtaas wax naloo baro oo naloo keeno agabkii ay wax ku baran lahaayeen haa caruur badan oo xilligii waxbarashada gaaray ayaa ku nool kaamka magacaygu waa sahra axmed waxaan deganahay kaamka kumisaar ee waxaan ka cabanaynaa iskuul la-aan ilmo waxaa noo jooga ilaa konton iyo laba cunug oo gaarayo midka ugu yar uu toddoba sano jiro wax waxbarashaana ma haysano iskuul hoolaa noogu yaalla meesha ma haysano macalin ma haysano kuraasti lagu fariisanaya boogaagtii qalimaantii ilmihii waa ilmo yaryara magaalada xoogaa waa ka durugsannahay oo ma gaarno haddii aan gaari lahayn xitaa ma haysano ilmaha waxaan uga baxsano iskuulada marka waxaan wax ka codsanaynaa ee wasaaradda waxbarashada in ay iskuulkaas noo qalabayso haddii la koraanya ilmuhu ay hooskooda wax noogu bartaan walaaladeenna intaasaan ka codsanaynaa bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa saynab miyir xasan waxaan u baahannahay wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa iskuul hool baa meesha noogu yaallo waxaan u baahannahay hoolkaynaas in waxbarashada noogu siiyo caruur baa noo joogto iskuul ma haystaan maxay ahayd waxbarasho ma haystaan waxaan u baahannahay qalabkii wax lagu baranaya ina naloo keeno ayaan u baahannahay gargaarka deg dege inaad inoo keento ayaan u baahannahay iyo wasaaradda waxbarashada kuraastii haddii ilaah yiraa sabuuradayaashii ina naloo keeno buugaagtii ayaan u baahannahay sidaas ugu dhaqsaha badan caruur badanna way ku nool yihiin sida ugu dhaqsaha badan in lagu soo gaarsiiyaan u baahannahay dadka ku nool kaamamka barakacayaasha magaalada beledweyne oo ah kuwa danyar ah ayaan awoodin in caruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarasho ee lacagta ah waxa ayna doonayaan in caruurtooda ay u helaan goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah si caruurtooda ay wax u bartaan